ilaa iyo iminka waxaa isbitaalka guud ee degmada dhadhaab la keenay laba kamid a ciidamada booliiska loo yaqaano ciidamada a b da oo mayd ah oo soo gogo-ay oo qaraxaas lala soo beegsaday sidoo kale waxaa halkaasi yaallo iminka laba ka tirsan isle ciidamadaasi deegaankaasi qarka u saaran kulan oo ah deegaan dad reer guura ay degan yihiin ilaa iyo iminka waxa uu ku jiraa goodoon oo gawaaridii halkaasi maraysay ma marayso saxafiyiin aniga aan ku jirana deegaankaas ayaan iminka ku dhadhownahay balse cabsi fara badan ayaa jirto halkaasi ciidamo ayaa dhooban guud ahaan khasaaraha gaarigii ciidamada booliiska ay lahaayeen halkaasi waa uu ku burburay labadaasi horeana usoo sheegay saraakiishaana waa ay ku dhimatay labana waa ku dhaawacantay cidda geysatay ilaa iminka dowladda dalkani kenya maysan xaqiijinin balse waxaa jirto oo ay dowladdu inta badan qabtaa in dhacdooyinka noocan ee dhacaya ee halkan ka dhacday ee xarakada al-shabaab ay ka dambeyso qaraxa wuxuu ahaa miya mid gaari socday lala beegsaday mise meena dhulka loo geliyay sidee qarax u dhaca qaraxan wuxuu ahaa ciidamadan roonda ayay ku jireen oo ciidamada wadada furayay bay ahayd waxaa xusid mudan in shalayto iyaduna qarax noocan oo kale halkaasi uu ka dhaco saddex kamid a ciidamada booliiska ee deegaankaasi ay ku dhinteen shanna ay ku dhaawacantay marka gaari halkaasuu marayey gaari howlgal ku jiro u ahaa howlgalkii baana marka lagu beegsaday waxaad markaa ka warantaa degaanka malele bal sawir naga sii waa degaan noocee ah degaanka waxa uu isku xiraa inta udhexayso kulan iyo maleleda kale oo malele one loo yaqaano waana inta udhexaysa deegaan la yidhahda ka dhaqsa ayaa deegaankaasi uu ku magac dheer yahay waa dhul reer guuraago ay degan yihiin wuxuuna ka tirsan yahay degmada dhadhaab xuduudda dalkani kenya ee soomaaliya iyo in ka yar lixdan kilomitr ay u jirtaa waana meesha iminka ay dhacdooyinka saxiixiga ee saddexda ee isbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacay ay ka dhacayso marka degmada dhadhaab ayay ka tirsan tahay miya mise way ku dhow dahay degmada dhadhaab ayay ka tirsan tahay oo waxa weeye deegaanka liboya ayay hoos tagtaa waa markii saddexaad baad hadda ii sheegtay maxaa weerarka dhinacan ku soo celcelinaya mala hadal hayaa sababaha keenaya in weerarada lala beegsanayo booliska dhulka aad jooga ay soo noqnoqdaan maalmahan xaqiiqdii lama hubo waxa dhabta ah weerarkan uu usoo lalaabanayo waana mid ku cusub noocaasi minooyinka loo dhigayo wadada deegaanka degmada dhatanadaab ama gaarisa dhacdooyinka noocan ah waxay ka imaadeen oo laga soo minguuriyey mandheera oo iyaduna shalay dhacdo noocaas oo kale ay ka dhacday marka dawladdu maysan sheegin cid iminka qiratay oo sheegatay in sababahay u sameynayaan noocan ay tahayna ilaa iminka oo saxaafadda ay heshay ma jirto dowladda kenya marka ilaa iyo hadda wax tallaabo ah ma qaado oo ay kaga hortegayso bal in weerar noocan oo kale ah uusan mar damba ka dhicin deegaankaasi amaba ay hesho meesha weeraradan ay salka ku hayaan wax tallaabaa ma qaada dowladda kenya ilaa iyo hadda oo ku saabsan arrintan sirdoonka dalka horaan wuxuu u shaaciyey in xarakada al-shabaab kooxa ka tirsan gudaha xeryaha qaxootiga ay joogaan ilaa iyo iminka dowladda kenya tillaabada ay qaaday ee shacabku ay hubaan indhaha saxaafaddana qabanayso waxa weeye dad badan oo rayid ah oo la qabqabtay waa ay jiraan dad ganacsato ilaa iminka lalaayahay baa jirto oo lagu qabtay deegaanka libooya shalayto lagu qabtay waxaa jirto ilaa iyo iminka dad fara badan oo waddadaasi iskaga go-ay oo waddadu ay noqotay mid aan iminka la maraynin marka laga reeba in dad farakutiris oo gawaari yarar wata ama ciidamada booliiska ay maraan balse dowladdu ilaa iminka maysan xaqiijinin cid ay usoo qabatay ama cid ay iminka tuhumayso ay usoo qabanayso inay jirto wax dhaqdhaqaaqa oo ka jira ma jiraan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab mar haddii deegaankaasi sidaad sheegtayna dhadhaab uu ku dhow yahay carabkan aad ku dhufatay in dowladdu ay tuhumayso in xeryahaba ay qaar joogaan ilaa iyo hadda dowladdu wax tallaabaa oo ay qaaday oo ku saabsan dhinaca qaxootiga dhadhaab degan ma jiraa ilaa iminka ma jiraan howlgallo qaxootiga gudihiisa ka dhacaya laakiin dhulka hawdka ah geed walba waxaa taagan ciidamada militariga dalkani kenya diyaaradaha kumaatiga u kacaya la dareemaya halkaasi socdo diyaargarow fara badan bay ku jirtaa laakiin waxa shacabku isweydiinaya waxa weeye iyadoo geed walba ciidanka uu taagan yahay haddana in ciidankii la beegsado waa su-aasha shacabku isweydiinayaan ee iminka goodoonka iyo rajabeelka ku ridayso muwaadiniinta kenyaanka ku sugan gobolkan